calayhim rijsu markii uu cadaabku ku dhacay arijzu cadaabkii kolkii uu ku dhacay kala noocnooc ahaa kuwaasi ka mid ahaayeen qaaluu waxay idhahdeen yaa muusa udcu lanaa rabbak ilaahaaga noo bari bay idhahdeen udcu lanaa rabbanaa ilaahayna noo wada bari maaha laakiin waxa weye ilaahaaga noo bari bay idhahdeen bimaa cahida cindak shayga uu kugula ballamay oo ah inuu ducada ka aqbalo way og yihiin waa se ogaan garab mar adaa rasuulahoo wax lagaa aqbalaya ilaahaaga noo bari lain kashafta canna rijza haddaad cadaabka naga dulqaado lanu'minanna laka waanu kuu rumayn walanursilanna macaka waxaanu ku raacin doonaa bani israa'iila reer banu israa'iilna waanu ku raacin saasay idhaha ballan bay qaadeen iimaanka waxaa looga hadhayaa shahaadada bay idhaahen adoo belada naga dulqaado ilaahay noo bari falamaa kashafnaa canhum rijza kol alla kolkii aanu cadaabkii ka dulqaadnay ilaa ajalin muddo hum baaliquuhu iyagu ay gaadhayaan muddo aan durugsanayn bee ku dhow oo aanay ka dhimanayn inay gaadhayaan marka laga dulqaado idaa hum yankusuun waaba iyagoo buriyey cahdigii iyo ballantii laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma qaraabo iyo ballantoona gaaluma tixgeliyo qof mu'mina faintaqamnaa minhum waanu ka aargudannay fa aqraqnaahum filyami badda un baanu ku hafinnay biannahum dembigii baa laguu sheegaya biannahum iyagu kadabuu biaayaatina aayadaha iyagiibay beeniyeen wa kaanuu canhaa haafiliin waxay ahaayeen kuwo ka dhacsan aayaadka oo aan u soo jahaysnayne warmoogaanka ka sugan bay ahaayeen haafiliin way silowsiiyeen shay loo qaadi karo madaxa inaanay hayn bay kasoo qaadeen aayad fa aqraqnaahum filyam saasay ku dhintay faraacinadii saasay ku halaagsameen warkooduba waa intaa faintaqamnaa minhum fa aqraqnaahum filyam arrinka ilaahay wakaa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waa fa'daas waa tartiib maca tacqiib marka arrinkii ilaahay uu bilaabay inkasta oo kaafirkaasi uu muddo la soo jiifay in yar baa waddada lagaga duway isbeddel baa dhacay ilaan horaa waxaa loo soo xusay waalcaaqibatu lilmuttaqiin ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadih wa awrasnaa buu ilahay yidhi waxaanu dhexalsiinay alqowma aladiina qoladii kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwo lagu harawsado mashaariqa alardi wa maqaaribaha dhulka barigiisa iyo galbeedkiisa kuwii lagu tamar daraysanayo lagu addoonsanayo reer banu israa'iila waxaanu dhexal siinay halkee dhulkii baanu dhexal siinay alard ayaanu dhexal siinay mashaariq alardi wa awrasna alqowma aladii aladiina kaanuu yustadcafuuna kuwii la daciifsanayo waxaanu dhexal siinay halkee mashaariqa alardi wa maqaaribaha halkee lagu daciifsanayey mashaariqa alardi wa maqaaribaha labada ficilba way ku tanaasucayaan sida ficil min naxwa macruufka ah ila mid waliba wuxuu u baahan yahay mafcuul awrathnaa mashaariq alard yustadcafuuna mashaariq alard latiifada ka soo baxaysaana waxa weeye dadkani halkay madaxda ka noqdeen ee hogaaminteeda iyo siyaadadeeda yeesheen waa halkii lagu tumayey ee lagu addoonsanayay reer banu israa'iil barta laftigeedii ee fircoon uu fadhiyunba iyagu madax ka noqdeen ilahay saasuu kala wareejiyaa allatii dhulkaasoo baaraknaa fiiha aanu barakeynay ardu shaam iyo qudus iyo masar iyo intoo dhanba wa tammat kelimatu rabbika alxusnaa kelmaddii ilaahaaga ee wanaagga badnayd waxay ku dhammaystirantoo loo fuliyey calaa banii israa'iila reer banu israa'iil dushooday ku dhammaystirantay kelmadda ilaaha ee wanaagga badanina waa tee waa ballanqaadkii waa wacdullaah oo ilaahay baa waxau idhi ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaau min cibaadi saasuu nebi muuse soo wariyey asaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard waa ballanuu ilaahay ka hayay marka waa kelmaddii ilaahay wanaagga badnayd reer banu israa'iil bay u hirgashay bimaa sabaruu sabirkii ay la yimaadeen ee aanay muuse ka firdhanine ay hogaamintiisa xamileen wadamarnaa waxaanu tirtirnay maa kaana yasnacu fircawnu wa qowmuh fircoon iyo qoladiisu wixii ay samaynayeen wamaa kaanuu yacrishuna iyo waxay dhisayeen waxay dhisayeen oo marka dee baatilkii iyo shirkigii iyo mabaadidii faasidka ahayd وحلا وحي oo dhan wax la dhisayay baa laakiin dumay aymada qaar koodna waxa ay tilmaamayaan cala Allah ku dhacdo meelaha askuni jireen ay degi jireen wala dumiyay wala kaanu yacrishuna daahirkeeda kolka la eego sidaas un baa ilaahay uu kala wareejiyaa qarniga aynu taaganahay boqolka sano ah ayaa haddii aad taariikhda mucaasirka aad dib u raacdo aad arkaysaa intee oo dowladood oo waaweynayd baa meesha ka baxday oo la waayey waa muddadaa yare kooban ee boqolka sano ah wax kasii horreeyey bay iska daa waa taariikh adawli almucaasir haddii aad akhrido sida isbeddelkaas idan markaa ummadda islaamkaa taariikhda ka qormaysaa cinda allahi wa cinda annaas mid xun inaanay noqon baa laga maarmaan laakiin mid wanaagsan ay noqoto ay mahadiyaan wajaawadnaa bibani israa'iila buu ilahay yidhi reer banu israa'iil waxaanu gudbinay albaxra baddii tay doonaysa ha ahaata baddaasi badaha tu yar iyo tu weyn kasta ha ahaatee baddii ay ku soo hagaageen ay ka yaabsanaayeen ayaa ilaahay uu ka tallaabay faraacinadiina lagu halaagay fa atow wuxuunay u yimaadeen calaa qowmin qolo yackufuuna dul yuurura calaa asnaamin lahum sanamyo ay leeyihiin qoladaasi kuwa yihiinna lama sheegin waxba kuma xidhna dhar gaalo ahoo sanam caabudayay u yimaadeen ee soo mareen mabay hakanbe eh qaaluu waxay idhaahdeen yaa muusaa nebi muuse ijcal lanaa ilaahan baar ilaah noo samee bay idhaahdeen kamaa lahum aaliha sida kuwaniba ilaahyaalu leeyihiin waa reer banu israa'iil waa kaa way fashilmeen durba ilaan waxau idhi wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun bal hadda waxaa samaysaan baa la eegi waxaa samaysaan ayaa la eegi doonaa inaad ka raysaan iyoin kale waxay marayaan durba kuwaniba ilaah bay leeyihiin adiguna ilaah noo samee qaala wuxuu idhi innakum qawmun tajhaluun idinku waxaad tihiin qolyo jaahiliina jahliga waxaa la idhaahdaana afxumo badan iyo edeb daro iyo anshax darraba uu leeyahy ilaahayo ummaddaba lagula dhaqmo aljahlu waa musiibo weyn cadowga ummadda hayste waxa u jabiya jahliga oo intay dadka muslimiintii diintooda yaqaaneen ay yaqaaneen ilaahay xaqu ku leeya islaamku xaqu isku leeya nacab iyo gacal cidda ay kala yihiin intay yaqaaneen waa intay rag iska dhicinayeen sharaf caalamka ku lahaayeen markii laakiin lagaga duulay maskaxda haqaafadii iyo aqoontiina laga qabsaday taariikhdiina la gediyo si kale loogu akhriyo loogu dhigay waa ta halkaa maraysa dabeed cid nacabua iyo cid gacalua iyo cid uu taageerayo iyo dad waxay isu yihiin iyo dad waxa kala saarada aanu garanayninba arrinkoodu dadka halkaa lidaalik baa islaam marka uu dagaal galayo cadowga jahliga iyo cadowga kaafirka iyo shaydaanka isku sibuu laba col baa loo diro siman wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ma aha baa layidhi saaxadda dagaalka oo qura in loo wada baxee dad cadowga jahliga la dagaalamoo cilmiga bartaana waa inay jiraan cilmiga dad barta ilaa fiqal jihaad dadku marka ay garanayaanba waxay ku dagaalami lahaa inay garanayaan idan markaa labadaa cadow islaamku si wada jira baa layidhi laba col ha la diro oo colna cadowgaa ha u baxo colna cadowgan jahligaa oo cilmigii ha sii barto oo diintii ha la sii fahmo liyatafaqahuu fi ddiin si ay diinta u fahmaan dadkani ma noocanaa loo harawsan laha hadday diintooda fahamsan yihin waxay qabaan diintoodaba in ay dib ugu dhacayaan diinta gaaladana ay ku horu marayaan iyo dimuqraadiyaddooda ayay qabaan dar badan sidaas midda kale waxaynu arkaynaa ummadaha marka laga xoog bato isticbaadka iyo harawsigu had iyo jeer ma asiro oo ma saameeyo uun dadka iyo dalka laakiin diinta iyo fikirkana wuu saameeyaa marka ummaddan jidhkii laga gumaystay waxaa ka daray maskaxda laga gumaystay marka dadka shahaamadda iyo raganimada laga lumiyo ducufka waxa uu gaarayaa ilaahay harkaasuu gaarhayaa maskaxdii reer banu israa'iil laga soo gumaysanaya waa taa keentay inay ilaahii badbaadiyey iyo rasuulkii la soo halgamayba in yar kaga siibtaan inuu fircoon soo aakhira toose rubama ay ka baqayaan halkii kasii wadayaan inna haaulaa'i buu markaa nilayay nebi muuse kuwani mutabbarun waa la halaagayaa maa hum fiihi waxa ay ku sugan yihiin wa baatilun waxa buraya maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayaana wuu buraya mutabbar waa mid tirtirmi doona weeye waxaan waxaanay caabudayaana ilaahyaasha ah waa wax halaagsamaya oo baaba-ayoo rasmi ahayn waana wax buri doona qaala wuxuu idhi isagoo diidan nimankan hadalkooda akhayrallaahi ma cidaan ilaahay ahayn baan abkiikum ilaahan ilaah idinka baadi doonaa ma cidaan ilaahay ahayn baan ilaah idinka dhigaa buu wa huwa ilaahayna fadalakum cala alcaalamiin caalamiinta oo dhan buu idinka dheeraad siiyey ummadaha caalamka oo dhan baa ka horaysaan buu way ka fadilan yihiinoo maanta iyagaa soo hor ayaa soo hadhay iyagaa dhulkii siyaadadii iyo hogaamintii leh iyaga ayaa madaxdii dhulka ah ilaahay u dhaxal siiyey وإذ وقت حسن نبي محمد أما واذكروا بالعرنا يا كل هذه في خطاب كتنبه وجمعية واذكروا وحا حسن رير بنو إسرائيل إذ أنجيناكم من آل فرعون فرعون مركي أن آل كيسيد كنبت قال لنا فرعون آل كيسان نسكوين بدنو تلمامي وحوية إجرام كفرعون كلقي ملاهين لكن وحي كحيرنا يو بقرتو يديس يبلا يدي أكتوك تيبا باس كان لليه kuwa lala hadlayaana waa reer banu israa'iil oo nebi maxamed la jooga leannahu mar haddii ay taageersan yihiin inay fikirkii aabbayaashood ku taagan yihiin sidii aabbayaashood baa loola hadlaya innaguna sidii qur-aanku ula hadlay baynu kuwan ula hadlayna halkiina waa ka taaganna yasuumuunakum way idin dhadhansiinayeen su-aal cadaabi cadaabkiisa u xun yuqatiluuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum inamadiinana way leynayeen hablihiinana way daynayeen wa fii daalikum kiinaa waxaa idinku sugan balaaun balaa imtixaan baa idinku sugan iyo jirabaad min rabbikum alla xaggiisa ilaahiina xaggiisa ka timid cadiimun oo weyn balaayo weyn ayaa alla xaggiisa ka timid ayaa idinku dhacday oo laydinku tijaabinaya balaagu waxaa kaloo lagu fasiri karaa wa fii daalikum waa masderka mutashayadka ah laga fahmay anjaynaakum wa fii daalikum nabadgelintaa aanu idinka nabadgelinay faraacinada balaaun nicmaa idinku sugan min rabbikum cadiim nicmo weyn ayaa ilaahay xaggiisa ka hesheen kol hadduu idinka nabadgeliyo cadowgii dhibka kugu dhacaana waa balaayo nicmada lagu siiyaana waa balaayo mid walba waa imtixaan wawaacadnaa muusa nebi muuse waxaanu kula ballannay halaahiina leylatan soddon habeen baanu ballan u qaadnay wa atmamnaaha bicashrin tobanna waa ku dhammaystirnay soddonkaasi kuwaa yihiin naskuma tilmaamin dulqicda iyo dilxijo tobankeeda ayay ahaayeen baaimada qaarkood kutubahooda ay ku qoraan laakiin imtixaanku wuxuunu ahaa fartanka fa tama miiqaatu rabbi waxa uu ku dhammaystirmay ballantii ilaahiisu arbaciina leylatan afartan habeen afartankaa kadib halkaa kaalay baa layi wa qaala muusa liakhiihi nebi muuse wuxuu ku yihi walaalkii haaruuna ahaa cadfubayaan baa laydha ukhlufnii fii qowmii qoladayda kusimo iiga noqo buu wa aslix arrinkooda hagaaji oo meel ku tiiriyo ayuu kala lumin walaa tattabic raacin sabiila almufsidiin kuwa dhulbi'iskaa jidkoodana iska ilaali haadkaa waa lagu halaagsamaha marin buy waxaa halkaa laga fahmay in ummaddu aanay qiyaado la-aan soconaynin islaamkuna aanu qabin laakiin saddex qofna ha ahaadeene sida dee salaaddaa la tukanayaaba ay tahay waa lagama maarmaan hogaamin laa yasluxu nnaasu fawda dadku garba siman kuma socdaan waxaa kaloo laga fahmay doorka qiyaadaduna inuu yahay dadka inuu cunuu cirbaha gooyo maahee wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin in la hagaajiyo diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadoodaba isla markaana dadka inta wanaagsan oo hagaajinaysa la raaco oo aan kuwa mufsidiinta la raacin fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaadabaa ilahay labada nebiba markii uu dirayay kuwa juhaasha aana jidkooda raacina caalamka waxaa halaagay maanta gaal iyo islaamba qof mufsid ahoo loo jiibiyo oo isagu wax hogaamiya iyo muslix dhagaha laga furaystay walamaa jaaa muusa limiiqaatina halkii aanu kula ballannay buu ilahay yihi markii uu yimi nebi muuse duuru siinaa wa kallamahu rabbuhu ilaahiisii ula hadlay qaala wuxuu ihi rabbi arinii ilaahayow iskay tusi andur ilayk aan ku eego wuu jeclaaday hadalkiisiiyo cishqigiibaa cirkaa la maray dabeetana aragtidu inay ugu darmato dhegaysiga ayuu jeclaystay qaala ilaahay baa yidhi lan taraanii i arki maysid oo xamiliba maysid walaakin indur ila aljabal buurtanuuna egagtaada fain istaqara makaanahu halkiisaa hadduu ku sugnaado kolkuu ilaahay istuso fa sawfa taraanii ha dhow baad i arki oo aad xejin doonta falammaa tajallaa rabbuhu ilaahiisii markii uu istusay liljabali buurtii jacalahu waxa uu ka yeelay buurtii dakkan ama dakkaaa mid digada noqday uu isku daatay kaa kala yaacay wakhara muusa shaciqa muusena wuu dhacay isagoo suuxay waxajin waay lidaalik ba ahlu sunna waljamaaca waxay ku tegeen ifka inaan ilaahay lagu arkayn laakiin aakhira lagu arkayo wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira falamaa afaaqa kolkii uu soo miyirsaday qaala wuxuu ihi subxaanaka tansiihan laka allow adiga ayaa hufan wax nuqsaan oo dhan waad ka hufanta tubtu ilayka waan kuu soo noqday wa ana awalu lmu'miniin aniguna waxaan ka mid ahay kuwa weynaantaada iyo waxaad ii sheegtay xaqnimadiisa rumaysan ka u horeeya ana awalu lmu'miniin mu'miniinta ka u horeeyaana sidaa aad ii sheegtay inay xaq tahay rumeeyey leannahu waaba la itaabsiiyeyba nebi muuse nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummaddu markay soo furfur yidhaahdaan aakhiree lasoo wada tooso lasoo aakhira tooso ayuun baan dabeed anigu noqonayaa ka ugu soo horbaxa halkaa wuxuuna arkayaa muuse carshiga ilaahay haysta ma garanayo inu iga soo horbaxay iyo in suuxidii hore lagaga dhaafay tii wakhtigaa ifka uu ku suuxay marka muuse arrinkiisa ha laga hadho oo waxba yaan la ii faanin buu lahaa oo aan la odhanin adaa ka fadli badan nebigu muuse arrinkiisa waa kaa qaala markaa wuxuu idhi yaa muusa ilaahay baa yidhi nebi muuse in istafaytuka anigu waan ku doortay cala annaasi dadkan kuu doortay birisaalaatii fariimahayga iyo waxyigayga wa bikalaami iyo hadalkayga fakud qaad maa aataytuka waxaan ku siiye waxyiga ah wa kun min ashaakiriin kuwa ku mahadnaqana ka mid noqo sidaasay tahay oo ummadda diinta ilaahay uu siiyey ayay dadkooda ku dooranayaan qiyaadada waxaa lagu dooranayaa birisaalaati wa bikalaami waxyiga ilaahay cidda u hela aqoonta wanaagsanna la iyo ammaanada waana nicmo ilaahay in lagu mahadnaqo mudan wa katabnaa lahu fi lalwaax waxaanu ugu qornay buu ilahay yidhi looxaantii min kulli shayin wax walba ay u baahan yihiin mawcidatan isagoo waana ah wa tafsiilan likulli shayin wax walbana u iftiiminaya wixii ay u baahnaayeenba ilaahay kutubtaas wuxuu ugu qoray xaashiyaha looxaanta fakhud biquwatin baa lay dadaal ku qaad diin ilaahay dadaallaan kuma socoto waa waxay diintani ku socotaa bijuhdin bashariyin jahiid dadaal aada u adag oo basharku leeyahy wa'mur qowmak qoladaadana far buuri ya'khuduu biaxsanihaa ha qaadeenkeeda wanaagga badan oo diintu midna waa la rumaynayaa uun mid oo laguma camal falaya midna sida mutashaabih oo kale midna waa lagu camal falaya axsankeedu waa ka muxkamkeen mansuukha ahayn ha ku camal faleen markaa qofka qiyaadada ahi keligii ma hirgelin kara diin iyo xaq toona haddaan dadku hareera taagnayn dadkana u sheegoo ha kula hinjiyeen xaqa marka waa in asaasiyo qaacido loo sameeyaa dadkuna la isfahmaa sawriikum waxaan idin tusin doonaa daaralfaasiqiin dadka alla ka fogaaday deegaankooda oo see loo tusinaya meeshii laga halaagay cadowga ayaa lagu tusin markaasaad ku istareex iyagana waa laga halaagi doona ama aakhiraaba lagu tusin halkay degayaan iyo balaayada ka karaysa saasrifu waan duwi doonaa can aayaatii aayadahayga waxaan ka duwayaa aladiina yatakabbaruuna fi lardi kuwa dhulka isku weyneynaya bikayri alxaqi gardarro kuwa gardarro dhulka isku weyneynaya aayadahaygaan ka duwi inay aayadaha waxyeelaan ama ka hor yimaadaan waa la odhan karaa waa bushaaro waan ka duwi doonaayoo kolka iyagu baadilkii doorteen aayaadka rumayn maayaanoo u soo jeedsan maayaane ilaahayna wuu sii jeedin falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum baabkeeda wain yarow kulla aayatin mucjiso kasta hadday arkaan iyo waxyi kasta laa yu'minuu bihaa rumayn maayaan wain yarow wain yarow hadday arkaan kuwa gaalada ahi ee isweynaynayaa sabiila rushd jidka lagu hanuunayo laa yattakhiduuhu sabiilan jid ay maraan kama dhiganayaan wain yarawhu wain yarow hadday arkaan sabiila alghay jidka lagu ambanayo yattakhiduuhu sabiilaa jid bay ka dhiganayaan ay maraan talow maxaa ra'san cala alcaql maxaa dabarogay ilaahay baa kuu sababeeyey daalika kaasi wuxuu ahaaday biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu biaayaatillaahi bay beeniyeen wa kaanuu canhaa khaafiliin aayadaha way kasii jeesteenoo warmoogaan bay ku sugan yihin marka macnaheedu waxa weeye qofku diinta ilaahay hadduu qabsan waayuu seego arrimo waa iskaga tarmaya khulita calayhi alamr arrinkaa ka foorarsanaya markaasaa furqaankii iyo xaqii ilaahay uu iftiiminaya buu waayaya dabeedna waxa xun buu arkayaa wax wanaagsan waxa wanaagsanna wax xun buu arkaya wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad sidaa u fircoon leeyahy oo kale waa taa aad maanta arkayse waxaa la leeyahay ummaddaa la laynayay leeyihiin annagaa idin danaynayna idaacadahay kala hadlaya dabeedna waxay leeyiin waanu idin xoraynayna waa la idin haystaa raashin baanu soo wadnaa raashinku waxa aan la yaab lahayn sidii dee hindidii cascasayd ay ugu daadiyeen bustayaashii sunaysna america berigay qaaradda ka qaadayeen ay ka boobayeen bustayaal bay usoo daadiyeen yidhahan dhaxanta ka huwada sun baana marsan kow way wada dhinteen waxba kuma aha dadkan raashinka ay u daadinayaan inay u suneeyaan walow waktiga dhow ayay noqonina wakti dheerba ha noqoto waa wax lagu talageli kara wey saase annagaa idin badbaadinayna bay leeyihin b fifty twona way dhex dhigaysaa bamkii weynaa bay dhex dhigaysaa konton qofba mar bay rawaxayaan bal hadda labadaa eeg labadaa eeg waa yatakhiduuhu sabiilan wain yaraw sabiila alghayi yatakhiduuhu sabiilan waddada lagu halaagsamaya dadka ugu sheegayaan wanaag waaladiina kadabuu biaayaatinaa buu lahay kuwa aayadaha iyaga beeniya wa liqaa'i alaakhirati iyo la kulanka aakhiro xabidat acmaaluhum camaladoodii way bureen oo ma tirsana hal yujzawna laguma abaalinayo ilaa maa kaanuu yacmaluun camalkii ay samaynayeen mooye wax kale lagu abaalin maayo waittakhada qowmu muusa min bacdi nebi muuse waxa ay samaysteen qoladiisii intii uu ka anbabaxay uu duurusiino ilaahay waxiga ka soo qaadayey intaa kadib waxay samaysteen min xuliyihim dahabkii iyo lacagtii iyo qalabkii la isku qurxinayay intay dhalaaliyeen waxay ka samaysteen cijlan dibi jasadan jidh ah lahu khuwaarun cileh dee batonna la taabanaya markaasuu qayliyaya oo waqaaqdaa leeyahy sida iminka bahalkan tooygaba laga dhawaajinayo alam yarow miyaanay arkaynin baa ilaahay uhi annahu isagu laa yukallimuhum inaanu la hadlayn ha iska qayliyo laakiin haddana cod ha lahaado ilaan waxa kala duwan sawdi iyo nudqi baa kala duwan cod wuu leeyahy baqaaq waa jirtaa laakiin dee nudqi ma leh walaa yahdiihim sabiilan jidna kuma hanuuninayo ilaahaan dee hadlaynoon waxba hagaajinayninna ilaah noqon maayo ittakhaduuhu wa kaanuu daalimiin ilaahay waxa uu yidhi way samaysteen dulmi falayaalla waa noqdeen walamaas dibigaas markaas dee muuse saamiri baa u sameeyey sida suuratu taha aad ka akhrii karayso alla wuxuu ihi walamaa suqida fii aydiihim markii gacmahooda lagu riday wa ra-ow ay arkeen annahum iyagu qad dalluu inay ambaleen qaaluu waxay idhaahdeen lain lam yarxamnaa rabbunaa haddaanu ilaaha iyagu noo naxariisanin wayakfir lanaa noo dhaafin dembiga lanakuunanna min alkhaasiriin kuwa khasaaray baanu ka mid noqon doonaa markaa way toobad keeneen macnaha waxay isarkeen inay halaagsameen bay isarkeen waxaad isweydiinaysaa muxuu yahay macnaha ereyga walamaa suqita fii aydiihim kolkii gacmahooda lagu riday waxa la fulaanun saqata fii yaday ninkaa hebel gacmuhu ku dul kufay waa murugooda wey waa dhabanahays waxaa lagu macnaynaya walamaa suqida fii aydiihim kolkii ay dhabanahaysu ku dhacay oo kolkuu qofku labada gacmood labada dhaban saaro saqata fii yadayhi gacmuhu ku dul dhacay waa murugoonaya labada dhaban buu qabsaday intuu suxullada dhulka u dhigay kolkaasuu dabeedna murugo ayuu la fadhiistay waa dhabanahays walamaa rajaca muusa ilaa qowmihi markuu qoladiisii nebi muuse kusoo noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan waa sida loo baahan yahi qofku markuu arko diintii oo la burburiyey waa inaan waxba u hadhin nebiga marka meel laga dhaca isaga gaar ahaantiisa ma cadhoon jirin diinta ilaahay buu cadhoon jira qadbaana asifan baa la ysku daray cadho iyo murugo ayuu cirkaa maraya qaala wuxuu ihi bi'sa maa khalaftumuunii waxa xumaaday waxa aa wakiiligaga noqoteen min bacdii dabaday dabaday mar haddaa gaalnimo la timaadeen kusima nibadiinnu way fool xun tahay acajiltum amra rabbikum miyaa ka degdegteen arrinkii ilaahaynna oo ahaa inuu wax idiin soo wado oo ahaa in laydin yidhi suga wa alqala alwaaxa looxaantiibuu tuuray athar waxa kaga soo arooray nebiga inuu yidhi maqle iyo arka isku mid maaha muuse markiisii hore maqlu ahaayo ilaahay xaqaa'iqa dadka u sheegaya baa u sheegay inuu umadii ambatay wuu iska sitay alwaaxdiisa laakiin markuu arkay sida loo ambaday iyo arinku halka uu marayo dee looxaantiibuu tuuray marka araggu had iyo jeer uu ka xeeldheeriyay maqalka wa akhada biraasi akhiihi walaalkii madaxiisuu soo qabtay yajuruhu isaga oo soo jiidaya ileyhi xaggiisa dhab buu siiyey garhka iyo fooda waa kaa gilgilay nin adag buu ahaa muuse haaruunna waa jahaynayaa qaalam wuxuu idhi haaruun ibna umma ina hooyow hooyadu waa naxariis badanta ina hooyow ina alqawma istadcafuuni qoladii aad ogeyd way harawsadeenoo waa iga xoog bateen buuri waanu ishayna way la soo kaceen wakaatuu waxay ku dhowaadeenba yaqtuluunanii inay digta iga jaraan ay dilaan falaa tushmit biya alacdaa ha igu farxinin cadowga laba walaalo is haysta oo wanaagsan cadowgu wuu ku farxaa garka aad maanta ijiidaysa rag baa ku istareexaya ka daa buuri waxba ka soo rayn mayse walaa tajcalnii ha igu darin maca alqawmi aldaalimiin dulmifalayaashana ha igu darin buuri dee kuma jire waa gar naqsaday way iska dhiciyey waanu ku qancay markaa nebi muuse calayhi salaam waxaa halkaa kaaga muuqday hogaaminta shayga la idhaahdaa daduma sinna waxa uu baahan yahay qof qawiya iyadoo ammaano ay leeyihiin labada rasuulba haaruun waxa uu qiray uu leeyahy istadcafuunii way tamar daraysteen oo muuse markuu joogay cidima caabudayn cijligan laakiin dhaqaaqiyaayo haaruun la heliyaaba waa kuwaa la soo kacay idan markaa nebigu calayhi salaam calayhi salaatu wasalaam abidar buu la hadlayaa wuxuu leeyahy abidar ow daciif baat abidar waa nin qawiya laakiin xagga hogaaminta ayaa aanu maaragtay ku wanaagsanayn idan markaa ummadda hogaaminteeda waa in loo eegaa qof qawiya saa darteed ba asxaabtu cumar iyo abubakar ay abubakar horraysiiyeen mawaaqifta aad adag markaa taariikhda dib u akhrido waxaa kusii qawisanaa abubakar radia allaahu canh istadcafuunii sidaasuu ihi marka qaala wuxuu ihi nebi muuse rabbi ikfir lii waliakhii anigii walaalkayba ilaahay uu noo dembi dhaaf marka adigu waxaan uga socdaa waa in qiyaadadii aynu u eegi lahayn aqoon iyo awood iyo ammaana ma jirto innaga ma jirto kaambaynada la galaya ururadu islaba rogayaan idaacadaha iyo tv-ga miyaad ka maqashay mid diin sheegaya bal u fiirso wadaad iyo waralle mid kasta ha hadlo wiise soo taagayaa sinaan iyo cadaal iyo dadka waxooda inaanu u qaybino diintana dadkaa lagu xukumaya snamti baa ugu dambaysay way libidhay taas maxaa keenay ku gadhlaa la iska ilaalinayaa diin baa la iska ilaalinayaa ictiraafka maraykan baa intaa lagu doonaya waa markaynu runta isu sheegno sidee food ay kaga helayaan dadka mar haddii aanay diintii ilaahayba xusin ballanqaadkooda iyo kaambaynkoodana aanay ku jirinba sidaynu dunyo ugu aaminaa diintii hadday kasoo dulboodaan dadka waa mushkiladaad iyo aada u weyn weeye bal u fiirsada idinku dadka waa dhibka jira caalamulislaami ha sii eegin oo boqorada iyo digtaytarada ha eegine bal idhahaata xaggeenana usoo jeedi qaala rabbi ikfir lii waliakhii nebi muuse sidaasuu leeyahy aniga iyo walaalka ilaahay ow noo dembi dhaaf wa adkhilnaa fii raxmatik ilaahay ow naxariistaadana na geli way ballaadhan tahay wa anta arxamu araaximiin kuwa naxariista ayaad adigu ugu naxariis badanta ina aladiina ittakhaduu lcijla buu ilaha yidhi kuwa dibiga samaystay sayanaaluhum waxa ku habsan doona qadabun min rabbihim cadho weyn oo ilaahooda xaggiisa ka timi baa dam ku odhan wadillatun iyo dulli fi lxayaati dunya ifka noloshan adduunyada ilaahay dulli buu dasha ka saari doonaa diin la-aanta iyo kufrigaa dulli leh wakadaalika najdi lmuftariina kuwa been abuuradka badanna sidaasaan u abaalinaa buu ilaha yidhi waaladiina camiluu sayi-aat kuwa xumaanta sameeyey faldembiyeedyada kala duduwana gaalnimadu ka mid tahay uma taabuu min bacdiha towbadkeenay xumaantaa kadib waamanuu alla rumeeyey ina rabbaka ilaahaagu min bacdihaa intii ay sameeyeen kadib lakafuurun raxiim dembigu u dhaafayaa u naxariisanaya wuu u naxariisanaya waa bushaaro ah toobadkeene walamaa sakata can muuse alkadabu muuse markay cadhadii ka aamustay cadhadana aada u badnayd oo ka dhignaa qof la hadlaya oo kaleoo dhiiri gelinaya markay cadhadii ka aamustay ka cagadhigatay akhada lalwaaxa alwaaxdii waxyguugu qornaabuu iska hinjiyu qaatay wa fii nuskhatihaa waxaana ku qornaa hudan waraxma hanuun iyo naxariis liladiina kuwiibuu ugu qornaa hum iyagu lirabbihim yarhabuun ilaahooda ka cabsanayay dee ka aan ilaahay ka cabsanayn waxyiga uma soo jeedsado wakhtaara muusaa qowma nebi muuse waxa uu kala soo baxay qoladiisii sabciina rajulan toddobaatan nin limiiqaatina la kulanka iyaga si ay ilaahay ugu cudur daartaanoo towbadday ka mid tahay gaalnimada ay uga towbad keenaan dadkiibay matelayaan kuwani falamaa akhadathum urajfatu markii qayladii ay qabatay ee dhulku la gilgishay macnaha ay wada dhinteen ila ilaahayna tusi bay yidhaahdeen arina allaha jahra afxumadaasaa wadnaha lagu wada jaro dhulkaa la gilgishay nebi muuse calaancalo waxau ihi qaala rabbi ilaahaygiiow low shiita haddaad doonaysa ahlaktahum dee horeba waad u dili lahay kuwan min qablu horay intaanaan halkan iman wa iyaaya iyo anigaba horeba waad noolayn lahayd oo nafta waad naga qaali lahayd aniga iyo iyagaba marka macnaha waxa uu leeyahay ilaahayow dee muuse khaarajiyaa la odhane mar hadday igu soo maqnaayeen oonu isku gooni ahayn dee soo noole wey atuhlikunaa miyaad nagu halaagaysaa bimaa facala sufahaau mina kuwa caqlikaabkee naga midii waxay sameeyeen waa sidaasaa taariikhdu qoraysaayo had iyo jeer markay gefaan ummadda qayb ka mid ihi inta kalena u aamusto waa la iswada jiirhsiinu in hiya ilaa fitnatuka tani waa baladaadii iyo imtixaankaagii waxaanay sameeyeen waa imtixaana iyo ay markaa sabab u noqdeen adna aad u qadartay tudilu bihaa man tashaaw cidda aad doonto ayaad ku ambinaysaa watahtii man tashaa ciddaa doontana waad hanuunin waxa aad soo maraysa imtixaan buu ahaa imtixaankaa way ku fashilmeen anta waliyunaa ilaahayow gargaaraha yagaa tahay fakfir lanaa warxamnaa noo dembi dhaafoo noo naxariisto ummaddii buu wada ducaynaya wa anta khayru lghaafiriin kuwa ilaahay wax dhaafa adunbaa u khayr badan adigoon cidnaba waxba ka doonayn wallahu aclam